asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ganacsiga oo toddobaadduba aad kaga barateen raadiyaha isnaa mawjada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megartis jawaar hirshabelle soomaaliya mar kale saaxiibada inugu xiran waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ganacsiga oo aan ku wareysano ganacsatada iyo guud ahaan bulshada kaasi oo aan ugu hadalno dhowr mawduuc oo kala duwan toddobaadkan mawduuceena waxaan diiradda ku saari doonaa saaxiibayaal isbeddelka ganacsiga waagii hore iyo haatan sida uu shaqeeyo waxyaabaha sababa hoos u dhaca ganacsiga sida kor loogu qaadi karo ganacsiga degmada jowhar wasaaradda sidee gacan ugu geysan kartaa horumarka ganacsiga
dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
hagaaga intaas wayna kaga gudubno fariintaasi haatan waxaan u gudagalaynaa barnaamijkeenii ganacsiga waxaana ku wareysanay mid ka mid a ganacsatada degmada jowhar iyo qaar ka mid a bulshada sidaa hordhaca barnaamijka aad kusoo maqasheenba isla socod wanaagsan saaxiibayaal
magacaygu waa cabdicasiis maxamuud rooble bulshadana u taqaan magaalada jowhar u k waa ku dhowahay raysiga ama maarimaha ganacsi looga hadlaayo oo ay iga qaadayso idaacadda raadiyo snay aadaa umahadsan tahay u k maadaama aad ka mid tahay ganacsiga ugu waaweyn magaalada su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinayn waxay tahay ganacsiga suuqyada waagii hore sidee waxaad u iibin jirteen suuqas sidee uu u shaqayn jiray sida xalwooyinkan haddoo kale faashonka ah u ku badnaan jireen mise sidee u shaqayn jiray
niba waagii hore iyo waayahan dambe ganacsiga inkastoo aniga dhallinyaro ahay laakiin waxaan ahay nin dhallinyaraa oo suuqaan lagu dhalay laguna soo koreeyey wax badanna ka og kana warrami kara xaaladaha waagii hore iyo xaaladaha hadda taagan niyow waagii hore ganacsigu aad buu u fiicnaay sababtoo ganacsigu daqli fiicanaa soo geli jiray badeecada gooshadeeduna way fiicneed waxyaabo badanoo hadda oo dhibaato iska jiran waagaas ma aysan jirin qof wax gato iyo qof wax laga gado oo si nadiif ku kala baxo oo keliya ahaan jireen marka jawiga hadda waa iska waa sidii hore ma ahan ganacsiga hadda jirna kii hore ka wanaagsanay maxaa sababa marka hoose dhaca ku yimaada ganacsiyada kala duwan sida inta badan ay waxyaabaha aadka aad u iibeysa camal maxaa keeni karo inkastoo wadooyinka ay yihiin kuwa dhibaato lagu soo maro hoose dhaca marka ganacsiga maxaa keeni karo
nabadoonow ganacsiga hoosu dhaca badanaa ku yimaaday marka soomaali keligeedna maahane horta dunida intiisa badan oo dhan waaye lacagaan hadda oo mani electronic laa waagii hore ma aysan jirin hadda lacaga mani electronic la yiraahda iyo mani exchange wax la yiraahda iyo suuq oo internet la yiraahda iyo waxaasaa isku jiro cillado badan isa keena waagii hore waagii hore qofka in gacanta laga dhaco ma jir maahane wax si dad badan qof loo dhaca ma aysan jiri jirin hadda laakiin dhibaato badan aad ka jirto hab internet qofka loo dhaco hab kaloo dad badan loo dhaco waxyaaba badanoo dhibaataa iska jiraniyo oo ganacsiga hoosu dhaca keeni kara waxaa ka mid ah hadda kii magaciisii waxyaa hadda dhibaatada ugu badan oo magaalada kusoo kordhay oo ganacsiga hoosu dhaca keen waxaa ka mid ah sida hay-adaha oo samafallada oo waddanka ka shaqeeyo kale in ganacsiga soomaaliya oo hoos u dhac uu noqdo dhibaato weyn ayagaa kow ka ah sida hadda qofka in loo yimaado kale oo gargaar la siiyo kale oo anugu hadda dadka gargaaray dhan laakiin gargaar ma dhihi kariye qofka sida meesha loo qofka si loo horumarin lahay inuu wax soo saartay iyo inuu wax qabsado iyo si loo horumarin lahaa qofka waxaa la sameynaa asigoo fadhiyo a gacanta wax laga siinaa haddii badar la siiyo iyo haddii lacag la siiyoba saas darteed marka qofka nin yahow wax soo saara ma lahan waxyaabaha ganacsi hoos u dhaca ku keenay ka mid tahay qofka waxay siiyaan wax imkaaniyaada oo noloshiisa aana ka bandinay siiyaan oo bulshadii ka gaabiyey inay dhulka wax ka soo saartaan marka ganacsigun wuxuu ku xiran yahay inay bulsho timaado oo wax haysato ama ninka inuu xoolo soo dhaqdo xoolo uu leeyahay xoolihiisa u gato wax ku gato amba ninka inuu tacbato uu yahay oo dhulkaas fashto oo wax soo saar soo sameeyo oo asoo lacagtiisa uu ku yimaado oo wax uu kaa gato markaas qofkaas amba xoolaha ka keeno ama tacab ha ka keeno wuxuu haystaa lacag ku filan shakhsiyaddiisa iyo qoyskiisa ku filan oo qoyskuna wax ugu gadin karo asina wax ku gadan karo waxna uu meelka dhigan karo oo haystaa laakiin hadda qofka waxaa la leeyahay simkaara haysataa boqol dollar kugu soo dhacdar uu leeyahay nin abaare ay haystaan oo wasaarad beero horumarineed aysan u sameynin mashruuc horumarined wax soo saar aan loo sameynin oo fadhiyo oo umi ah oo gacanta boqol doolar kugu soo dhacdaa layidhi maa boqolka doolar mucunyaa maa ilmihii waddane wax uu soo gataa sida adeegyaha kaleo kaabaha loo baahanya oo kalea oo nolosha duruuriyaadka nolosha cunug keli maa wax badan ay u baahan tahay marka nin waxyaaba hoos u dhaca ayay ka mid tahay waxaa la sameynaa qofka lafaa la siinaya laleeyahay siddeetan doolara lafta ugu soo dhace raashiinuu ku qaadanaa ganacsado badanoo tuugaa jirto yani siddeedkaas qofka si dhammaystir xataa wax u siinaynin inkastoo dadka xalabootay u badan yihiin laakiin waxa u iska jiraan marka qofkana haddana cunno ku filan xataa gudid lama siinaya marka qof cunno leela siiyey muxuu gadan karaa horta wuxuu taagan yahay qof dhuunta wuxuu mariyalaa marka wax kaloo mashruuc kaloo horumarnadeed wax soo saar iyo dalagyada beeraha qofka loo kala duway iyo cudurrada ku imaado qofka sida looga hortaga iyo waxaasoo dhan ma jiraan marka waxay u sababaysaa in bulsho waxgadatan la waayo bulsho waxgadana la waayo taasaa keenaysa marka inuu ganacsiga hoosu dhaco amnina wuu iska jiraa waagii hore xitaa hogaamiya kooxeedka marka laga soo qaado xataa magaalada hal qofaa ka talan jira halkaas qof magaalada amnigeeda gacanta ku haay jiwiga isokay iska ahaay halka qof laga mara qaadanahay wuxuu xuquuqa kugu sheegtaa la siinaayo ganacsigana seef oo ahaa cid wax udhimi karta ma jirin hadda gacyo badanaa jira oo waddanku iska dhibaato batay marka taasna way keenaysa hataa dadka xataa inaysa ganacsigooda xataa dhibaato badan ku timaado qofka uu ka caajisa xataa maadaama dhaqaalo fiican uusan lahayn niyow saxib waxaan kaa rabaa ganacsi lagu sheegaaya wuxuu u baahan yahay kaaba dhaqaale wax la yidhaahda kaabaha dhaqaale waxaa hooyo iyo aabbahe oo asal u ah in waddo la helo meeshaa wax ku gadaysid inaad ka tagtid oo meesha wax ka soo gadanaysa aad tagtid sida caasimadoo kale oo dekedahu ku yaaliin oo badaaco jaman lagu gado inaad ka soo gadato oo gobolkaaga aad timaado oo waxaad sii iibiso waxay u baahan tahay inaad waddo nadiifan heshid amnina heshid marka hadda jooroo kale markay uga tahay sagaal bilood siddeed bilood joor xamar sagaashan kilomitir isku jiraanay waxaa loo soo maraa afgoy laba boqoloo kilomitraa loo soo wareegtaa marka kaabaha dhaqaalahani dhibaato weyn uu ku yahay inuu ganacsiga socon waayo marka ma hayno waddo nadiifa ma hayno oo si dhaqsaan wax ku keeni karno si dhaqsaan wax ku doonan karno si wixii noogu fudaadaan aan ku ganacsanno marka waxay keenaysaa xataa niijab adoo beesahiisa xataa inaad wax doonan karin oo jiraad ukaadi ha isgaarto kida wax fiican doonane afartan xaboo yar xamar inaala tagto ma keeni kartid xamarka wuxuu noqday in boosaaso loo safro oo boosaaso laga soo noqdo saaxiibow wasaaradda ganacsiga horta muhiim waaye laakiin wasaaradda ganacsiga waxaysan ka maarmin wasaaradda horumarinta deegaanka ama wasaaradda beeraha saa u taqaaniin hadda wasaaradda beeraha la iska yidhahdaa laakiin horumarinta deegaankii ku habboonaa lahayd iyo beeraha in la israaciyo sababta qofka inuu deegaanka horumariyo wax soo saar oo sameeyo qofka in la baro dhulka in la tacban karo qofka dhibaato markii wajahdo wax tacbayo dhibaatadii lala xaliyo sida cudurrada yimaado kale fatahadaha yimaado kale niijabka waxaa keenaya hadda qofka sanadkan beer tacbanaa waxaa laga yaabaa shan boqoloo door kun door inuu beertas ku falay marka weli waxaa kasadan xataa beertoo nacfu leh oo dalagii miisku saaran yahay oo biri maala goyna ay tahay iyo biibaxa soo gale wixii dhan istire ninkan waxaa laga yaabaa saddex fasal inay saddex kunoo dooro ku go-an tahay waddan lagu leeyahay asigu wuxuu cuno meel iska dhig waa u dhiman tahay marka wasaaradda horumarinta deegaanka iyo rirmiga iyo wasaaradda beeruhu waqtigooda aaday ugu gaabiyeen magaaladan ama istiidka aan dhahno ama magaalada juur aan dhahno wasaaraddu waxaan aragnaa iyadoo fow makiinad ka soo qaado oo qolo kaleoo shudarto dhehayno waxaan nahay shirkadaan nahay wax dhahayaan inay cagaf siiso wax kaloo hadda ay qabato oon aragna ma jirto kiliya loqodaa hadda kili halka kilo kili halka kilo oo kiligan oo magaalada kontaroolka bannaankeeda ay qodeen waa kiliga keliya si cadaalada loo qoday laakiin keligiisa waxaa la qodaayay laba sano oo waxaa caqligu qaadan kili loogu talagalay bil lagu qodo lasoo dhammaystiro dadku dalab ugu faaidaystaan hal sano la qodaayay adaa xataa curyaaminta ka mid tahay qofka in intaasoo haytar oo kilaasku waraabaysay inay muddo laba sana biila-aan wax tacban waayaan ayagoo heli kara marka wasaaraddu ganacsigu ayada nafteed ma bixiso tababaro ma bixiso haddii staidkoo kale ama magaaladan jooga kale ku ganacsiga oo guddiga ganacsiga magaalada ama dadka ganacsada ay soo doorteen ma jiraan rug ganacsi oo la magacaabaan weligeed ma arkin rug ganacsi oo la doorana arki jira aniga marka dhibaato badanaa jirtaniyo oo wasaaraddu aad ugu gaabiyeen marka wax horumarin hadda oo ayaga aan ka arki karno meesha magala muuqdaan taasaana dhibaato ku xataa inay bulshada wax horumara iyo tallaabsi ganacsi ay samayn weysa
wareen kusoo dhawow barnaamijka ganacsiga ee raadiyo isnaa magaca iyo halkaa joogto ku bilow bismillaah magacayda waa axmed xasan gacal waan ku dhawaay barnaamijka ganacsiga wahagaag ee ganacsiga degmada jawaar sidee sare loogu qaadi karaa aada isleedaha adiga fikirkaaga wallaahi fikirkeyda barnaamijka ganacsiga haddii aan ka hadlo waxaa kor loogu qaadi karaa waxaan ku sheegaa ganacsiga waxyaabaha ka dhiman magaalada inaa waxaan ku sheega magaalada ganacsiyada badanaa ka dhiman in lagu soo kordhiyo maxaan ku sheegaa ganacsatada laftarkooda ay maxaan ku sheega dad waxaa jiraan lacag haysta balse aan aqoonin qaabka loo ganacsado yaana si badana magaalada ka badnaan marka waxaan jeclaan lahay ragga lacagta haysta inay magaalada hantida ay geliyaan si magaalada maxankuusha wax soo saarkeeda kor loogu qaado
hagaag raashiinada laga keeno ee dalka dibaddiisa saameyn ma ku leeyihiin hoos u dhaca ku yimaada ganacsiga dabcan haa saameyn way kuleeyihiin maxaan ku sheega raashinka laga keeno dibadda sababtoo maxaa yeele dalkanaan dalag badan oo soo saaraa sida bariiska galeyda masagada waxyaalo badan oo maxaan ku sheega oo aada u fiican oo organic oo maxaan ku sheega waddankeena ka baxa jirto runtii saameyn waa ku yeelan karaa maxaa yeele dalka ku dibadda laga keeno waa wax maxaan ku sheegaa oo wadamakan laga soo gala lakiin keenaa faa'iido badan balse dalaga dadka laakiin wacyigaas ma haystaan oo maxaan ku sheega weli si fiican ma gaarin inay dalka maxaan ku sheega waxyaaba dalka ka baxa inay faa'iido ay leeyihiin weli waxay aaminsan yihiin dalka ku dibadda laga keenay inay aada maxaan ku sheega ugu fiican yihiin kuwa maxaan ku sheega dalka ka baxa taasay aaminsan yihiin marka dee waxaan jeclaan lahay in bulshada wacyigeeda kor loogu qaado si loogu dhiirigeliyo la yiraahdo barnaamijkan wadanka wax soo saarkiisa wax ka fiican ma lahan waxyaabaha dibadda laga keenay inaan waxaan ku sheega la joojiyaa aada u jeclaan lahaa
waa hagaag axmedow marka wasaaradda sidee ugu hortegi kartaa si dhul beereedkeena wax loogu soo saaro wasaaradda waxay ugu hortegi kartaa waa inay bulshada wacyi badan waa inay wacyigelisaa ay ka wacyigelisaa maxaan ku sheega waxyaabaha dibadda ka imaanaya inaysan fiicneen oo kaleento oo wacyigelinna waa inay sameeyaan si looga hortaga maxaan ku sheegaa barnaamijkan ka imaanaya waxyaabaha ka imaanaya dibadda oo kaleento
qayb weyn ma ka qaataan ganacsiga qayb weyn ma ka qaataan ganacsiga
horta sida noo muuqato beeraleyda caasimadda hirshabeelle ee jawaar horta dalagii way ka gaabiyeen taana waxaa loo sababi karaa webiyadan kusoo fatahayo ayagana waxyaabo badan oo mugdia iska jiro oo ay ka mid tahay in dalagii beeristiisa ay ka gaabiyeen ayagoo shilimaad yar ee meelo yar ka helayaan oo in la sheega loo baahan yaha laakiin laga gaabsado waxaa ka mid ahay hay-adaha xoogaa waxbaysiiyaan uun iska jiifteen laakiin caasimadda jawaar mar walbaba waxaa laga fili karaa dalag wanaagsan oo sababtoo ah waxaa kasoo baxo bariis lahayo bariis jawaar ayagana muhiimadda ma siiyaan oo xitaa waxaa laga yaabaa liin iyo moos in deegaanada deriska ah laga keeno ayagoo abuuro karaan marka beeraleyda joor waxaan dhihi lahay fadhii ka kaca oo farihiina dhuuqa saa wax wanaagsan awda heshiin oo lacag wanaagsan gasha waa mahadsan haddii laga joojiyo hay-adaha sida bilaa wax cusiyo sida raashiinka ama lacagtuba ayagu ma noqon karaan dad wax soo saar leh suuqyadoodana maalgashta waa haa aada iyo aad hadaayaa xoogaa ka taataabtay inaa warka sii badiyaa diidahay laakiin maadaama weri ay weydiisa aada umahadsantaha su-aashan waa su-aal aada muhiima horta magaalada jowhar ama beeraleyda magaalada jowhar waxaa dhib ku haya hay-adaha oo sababtoo ah qof magaaladiisa joogo ama tuulo joogo haddii laba boqol ilaa afar boqol lacagna la siiyo adugu kula siman yahay weriyaha oo berig yani maadaama hadda adigan weriyaha ah waa shaqaysataa oo lacaga qaadataa oo beerina abuurta hamigaada kuma siinayo sidoo kale ninka beeraaleyda ah haddii lacag meel loo dhigo oo bishii la siiya lacag waxaa imaanaysa inuu tacabkii ka jiifto sababtoo ah lacag ku filan waa haystaa sii familkiisabu marka soomaalida waxay dhahdaa nin kaa baahi badan waa kaa aqli badan yahay waana kaa dadaal badan yahay laakiin marka waxaan dhihi lahay hay-adahani sidoo kale waxay dhib ku hayaan dhanka dalaga
sidaan ognahay dhowaan waxaa la shaaciyey in la dhisayo sida ay maamulka sheegeen wadooyinka magaalada jowhar inkastoo horena dhibaato ay ku qabeen dadka ama ganacsiyada magaalada inkastoo waxba lasoo geli karin gudaha magaalada inkastoo halkaasi ay dhiiqa ka jirtay marka waxaa la dhisayaa wadooyinka afarta xaafadood ee magaalada kabar marka ganacsiga sidee qeyb ugu noqon karaa ganacsiga waxay wadada haddii la dhisa marnaba waa ognahay faa'iidada ay leedahay waa wada ogsoonahay wado meelaan lahayn waba waxba kama jiraanba wax kala socaaba male wado haddaan lahayn gaadiidna kuu soo gudbi maayo dadkana la doodo hadday roobka xataa xaafadaha kama soo bixi karaan waayo in laami la helo shardi waay
si fiican marka sidee mar ganacsada ugu fududaa karta haddii la dhisi lahay magaas ganacsatada haddaan laami la saaro xaafad kastoo laami tegaayo roobku da-ah lasoo adeegi karaa gaarig bajaadoo kale waydu laami waxay kaga dooni kartaa wax walba shay walbad u baahantahay dukaanka ayaa lagaga soo qaadaa laakiin hadda waayo meelihii hadduu roobku dawaaba aragtaba laamiga lagama degi karo lugtaada xataa uma mari kartid oy dhihi kartaa awooday u leedahay inay tiraaho aninka lagula bedelo waxyaabo oo kaleeto oo wadankan laamiyoo kale biriga hadaa la dhiso ilan waa ogtaho marnaba ciyow baabi imaan moogtaha laakiin kaar marka lagu siiyo lagu yidhaha bish ama laambilood ku qaada kadibna aduu yidhi caqabataasaaba kugu eba waaya maamulka marka maxaa loogu baahan yahay in ay sameeyaan si gebi ahaanba loo joojiyo hay-adaha ama kaararka lasoo geliyo gobolka horta kolley ugu horeyn maamulka hirshabeelle horta aada u mahadsanya aniga waa taageersanahay laakiin waxaa waaga waxaa xooga howlo badanaa iska jiro waxaa laga yaabaa inay hatee waxyaaba ka daran ay jiraan taas waxaan dhihi lahay aada iyo aad uga jawabiyo maamulku markaa guuddaamitaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ganacsiga aad kala socotiin raadiyo asnaa muujida siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mekartis anigoo ah maxamed nur xuseen aa idinla socodsiinaya saaxibayaal tan iyo kulankeena dambe sidaas iyo nabadgelyo
Yeah.